bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu عalىa rasuuli اllah salى اllahu عalayhi وعalى aalihi وasaxbihi وaslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caawu uu ka bilaabmayaa suuraة اlbaqara aayadda shan iyo labaatanaad ayaa dersigeenna uu ka bilaabmayaa biidn اllah haadihi alaayaat ee aynu dhiganayno caawa waxa ay ka hadlayaan mawaadiic iyo maqaasid aada iyo aada muhim u ah maqaasidaas ay aayaadkani ka warramayaan aynu akhriyi doonno waxaa ka mid ah ugu horeyn xikmatu darbi اlamhaali fi lqur'aani اlkariim tusaalayaasha qur-aanka lagu soo qaadanayo iyo xikmadda xeesha dheer ee ku jirta ee ay xambaarsan yihiin waayo aayadda ugu horeysa ee darsigeennani waxay allahu ku yidhi ina allaha laa yastaxyii an yadriba mahala maa bacuudatan famaa fowqaha faama aladiina aamanuu fayaclamuuna anahu lxaqu min rabbihim وأma الذiina kafaruu fayaquuluuna maada araada اllah bhada maثla yuضil bih kaثiirا وyahdi bih kaثiirا wma yuضil bih ilا اlfaasiqiin aayaddaa ugu horeysa waxaa allah subxaanahu wa tacaala uu ku soo qaatay mathel iyo tusaale muhiim ah mahelkaas waxaa ku jirta xikmad xeel dheer xikmaddaas waxaa ka mid ah inay dadku ku kala baxayaan yudilu bihi kaiira wayahdi bihi kaiira dad fara badanna waa ku luminayaa allah dad fara badanna waa ku hanuuninayaa oo qaar fara badan ayaa odhanaya waxaan maxaa looga jeeday laga soo qaatay waa gaalada waa ku lumaya mu'miniintu laakiin waa rumaynayaan waanay ku hanuunayaan waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkan uu ku sheegay alfaasiquun wa sifaatuhum kuwa amhaasha ku hallaabaya lagu hallaynayo ee faasiqiinta ah iyo tilmaamaha ay leeyihiin ila alfaasiqiin aladiina yanquduuna cahd allahi min bacdi miihaaqih wayaqطacuuna maa amara allahu bihi an yuusal ila aakhiri اlaayaat waxaa kaloo aayaadkan alla uu kaga waramay khilaafatu aadama fi lard wa tacajubu lmalaa'ikati min dalik wa tacliimu aadam asmaa almusamayaat waxaa kaloo ilaahay aayaadkan soo socda uu ku tilmaamay inuu arlada dhexdeeda ka yeelayo khaliifadaas aadam iyo duriyaddiisa aadam iyo wixii ka tafiirmay inuu arlada dhexdeeda ka yeelayo oo ay isbedbedelayaan uu jiil marka uu tagaba jiil kale uu bedelaayo malaa'igtuna arrintaa ay la yaabeen oo ay yidhaahdeen allahayow annagoo ku caabudayn oon ku caasiyeyn miyaad arlada dhexdeeda yeelaysaa kuwa ku caasiya oo arrintaa ay la yaabeen ilaahayna tabaaraka wa tacaala uu u muujiyey ujeeddada uu sidaa u yeelay iyo fadliga iyo khayraadka badan ee arrintaa ku dhex jira iyo aadam fadliga uu dheeryahay iyaga laftooda oo cilmiga uu baray ah arrinta noocaasina ay tilmaamayso inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala og yahay waxaana iyagu ogeyn oo ah in arrintaasi ay munaasab taho uu mudan yahay waana aayaadka ka bilaabmaya waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii jaacilun fi lardi khaliifa qaluu atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa wanaxnu nusabixu bixamdika wanuqadisu lak ilaa aakhiri aayaat waxaa kaloo ilaahay aayaadkaa ku khatimay bayaanu ixaaطati cilmi illaahi bikulli shay ilaahay cilmigiisu wax walba inuu koobay oo uu og yahay wax walba inii aclamu maa laa taclamuun inii aclamu gayba asamaawaati wاlard ilaa gayriha min alaayaat waxaa kaloo aayaadkan ku jira takriim ullaahi liaadam bisujuudi lmalaa'ikati lah in ilaahay aadam ku karaameeyey amarka uu malaa'igta amray inay u sujuudaan waid qulnaa lilmalaaikati isjuduu liaadam fasajaduu ilaa ibliisa abaa wastakbar wa kaana min alkaafiriin waxaa kaloo alla ku muujiyey takriimu llaahi liaadama wa xawaa biiskaanihima aljanna in ilaahay aadam iyo xawaa labadoodaba ku sharfay inuu waxa weeyaan jannadii uu dejiyey uskun anta wa zawjuka aljanna waxaa kaloo aayaadku ay ka warameen aadam markii wixii loo diiday uu waxa weeyaan ku dhacay oo geedii la yidhi iska ilaali ah ee waxa weeyaan waa arrintaa ku dhacay towbadkeenkii uu toobad keenay iyo in laga aqbalay arladana loo soo daadejiyey towbatu aadam wa hubuutuhumaa ila alard watakliif wa hawaabu man yatabicu alhudaa waxaa ilaahay aayaadkaa kaga waramay markii aadam geedii loo diiday uu cunay ee lagu amray inuu ka daadego jannadii oo arlada uu waxa weeyaan dego in la waafajiye towbo uu ka toobad keenay dembigii uu galay dabeed ilaahay ka toobad aqbalay oo waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu towbadii waafajiye kana aqbalay fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaatin fataaba calayh inahu huwa atawaabu araxiim waxaa kaloo alla uu muujiye oo uu ku tilmaamay aayaadkaas in duriyaddaa ilmo nebi aadam ciddii hanuunka raacdana inay janno helayaan ciddii hanuunka ka baydhaana naar ay gelayaan faimaa yaatiyannakum minii hudan faman tabica hudaaya falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun waladiina kafaruu wakadabuu biaayaatina ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadka ka dambeeya uu ku tilmaamay tadkiiru bani israa'iila binicami illaahi calayhim wa sifaati alkhaashiciin wa bacdi alawaamiri alilaahiya lilmu'miniin aayaadkaa ka dambeeyana waxaa alla ku tilmaamay nicamtii tirada badnayd ee reer banu israa'iil ilaahay ugu nicmeeyey waa aayaadka ka bilaabmaya yaa bani israa'iil adkuruu nicmatii alatii ancamtu calaykum waawfuu bicahdii uufi bicahdikum wa iyaaya farhabuun ilaa aakhiri alaayaat dabeed ilaahay mu'miniinta waxa uu ku khatimay awaamir u siinayo oo wa aqiimuu asalaata wa aatu zakaah warkacuu maca araakiciin dabeed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay in salaada iyo cibaadaadkaasi iyo isticaanadu ay ku weyn tahay ilaa kuwa khaashiciinta ilaahay u khushuucsan mooye kuwa kale ay ku culus tahay waxaa kaloo aayaadka ilaahay ku tilmaamay in nimankii ahlulkitaabka lagu canaanto lagu ceebeeyey inay ahaayeen kuwo qowlkooda iyo ficilkoodu iskhilaafsan yihi oo dadka wanaagga faraya haddana iyagu khilaafaya iyagoo kitaabkii akhriyaya marka waa dhaleecayn iyo ceebayn loo soo jeediyey ahlulkitaab arrintaasina way caam yeelaysaa mu'miniintana oo kuwooda intay cilmigii iyo aayaadkii bartaan dee haddana ka baydha waxaa kaloo aayaadkan ku jira axwaalu bani israa'iila maca fircawn wa axwaalu bani israa'iila maca nabiyihim muusa nimankaa reer banu israa'iil qisaskooda oo fara badan ayaa aayaadkaa ilaahay kaga warramay oo yacni axwaashii iyo sidii fircoon ula dhaqmi jiray iyo siduu ilaahay uga badbaadiyey waid najaynaakum min aali fircawna yasuumuunakum suuءa alcadaab yudabixuuna abnaa'akum wayastaxyuuna nisaa'akum iyo iyaga laftoodu sidii waxa weeyaan ay ula dhaqmayeen nebi muuse calayhi salaam ee qaarkood in badan oo ka mid ihi aanay u rumayn inna ay u raacday waid waacadnaa muusa arbaciina leylata uma اttakhadtum اlcijla min bacdihi wa antum ظaalimuun uma cafawnaa cankum min bacdi dalik lacalakum tashkuruun waid aataynaa muusa alkitaaba walfurqaana lacalakum tahtaduun mawaadiicdaas aynu soo tilmaanay ayaa waxa weeyaan aayaadkani ay ka waramayaan qaala allahu tacaala ina allaha laa yastaxyii an yadriba maala ma bacuudaة fama fowqaha allah waxau ihi subxaanah ina allaha alle laa yastaxyii kama xishoonayo an yadriba inuu yeelo maalan tusaale inuu ka yeelo maa ayan kaana hada almaal tusaalahaasi wuxuu doono ha noqdo inuu tusaale alla yeelo ka xishoon maayo bacuudatan kaneeco inuu ka yeelo maal iyo famaa fowqahaa kaneecadaa wax ka sarreeya fa ama aladiina kuwii miyaa aamanuu rumeeyey fayaclamuuna waxay garanayaan oo og yihiin annahu masalkani alxaqu xaq inuu yahay min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaaday wa ama aladiina kafaruu kuwase gaaloobay fayaquuluuna waxay odhanayaan maadaa maxay buu araada allah ilaahay ula jeedaa bihaadaa kani maala xagga tusaalaha min jihati lmaal yacni tusaale ahaan waxaan ilaahay muxuu ula jeedaa uu ku falayaa allah waxau ihi isagoo tilmaamaya ujeeddada uu masalka usoo qaatay iyo waxa ka dhalanaya yudilu ilaahay waa ku luminayaa bihi ay bilmaal tusaalaha alla soo qaadanayo ilaahay waxa uu ku luminayaa kaiiraa in fara badan wayahdi waxaanu ku hanuuninayaa alla bihi maalkaa kaiiraa in fara badan wamaa yudilu kuma luminaya allah bihi maalkaa iyo tusaalaha ila alfaasiqiina kuwa faasiqiinta ee daacada ka baxay mooyaane cid kale kuma luminayo aladiina faasiqiintaasoo ah waa sifo oo yacni faasiqiinta ayaa aladiina lagu sifaynayaa ama waxaad ka dhigtaaba khabar mubtadihiisii uu xadfan yahay oo hum faasiqiintaasi aladiina waa kuwii oo mubtada yani mubtada usoo qadar ama acni waxaan ujeedaa aladiina kuwan aladiina faasiqiintaasoo yanquduuna burinaaya cahd allah ilaahay ballantiisii uu la galay burinaya min bacdi mihaaqih adkayntiisa dabadeed yacni allah intuu ballantaa adkeeyey kadib waa kuwa ballanta ilaahay burinaya ee aan oofinayn wayaqطacuuna waa kuwa jaraya ee goynaya maa kii amara allaahu ilaahay uu amray bihi maaga an yuusala in la xidhiidhiyo oo wayufsiduuna waa kuwa fasahaadinaya fi lardi arladana fasahaadinaya ulaa'ika kuwaasi hum iyagu alkhaasiruuna waa kuwa khasaaray haadihi alaayaat ilaahay wuxuu ku tilmaamay maal iyo tusaale dadka loogu soo halqabsaday darbu lamhaalna in tusaalayaal ilaahay addoommadiisa usoo qaataa waa arrin aada iyo aada muhiim u ah qur-aankana ku soo aroortay masalkaasina waxa uu xambaarsan yahay macno aada iyo aada u weyn oo dadku way ku kala baxayaan kuwa ku gaalooba iyo kuwo ku hanuunaba marka culayska uu leeyahay waxa kuugu daliilaba in gaalnimo iyo iimaan loogu kala baxayo oo kuwa diida ee yidhaah waxani waa maxay dee waa kufri waa ku gaaloobayaan laakiin kuwa garta ee ka garaaba ee rumeeya ee raacaana waa ku hanuunayaan amhaashaasina ilaahay waxa uu tilmaamay kuwa garanaya ee fahmaya wax ku qaadanaya inay yihiin ahlulcilm kuwa cilmiga leh laakiin kuwaan cilmiga lahayn ee juhaasha ihi dee waxba ku qaadan maayaana waa kuwaa leh waxan maxaa laga soo qaatay amhaasha qur-aanka waxaa ka mid ah hadalka allah uu yidhi subxaanah mahalu aladiina اtakhaduu min duuni اllahi awliyaa kamahali اlcankabuuti اtakhadat beyta waina awhana اlbuyuuti labayt اlcankabuuti low kaanuu yaclamuun ilaahay waxau ihi subxaanah kuwii ilaahay sokadii ka yeeshay kuwa ay caabudaan oy baryaan oy ku tiirsadaan kuwaas mahalkooda iyo tusaalahoodu waxa uu la mid yaho uu yahay kamahali lcankabuuti waa sidii caaro itakhadat beyta guri yeelatay waa caaro guri dhisatay oo kale wa ina awhana albuyuut guryahana waxa ugu taag daran labeyt lcankabuut caarada gurigeeda ayaa ugu taag daran low kaanuu yaclamuun hadday og yihiin oo garanayaan macnaha iyo maelku waxa uu yahay ninka ilaahay cid aan ahayn ku tacalluqee isku xidhay waxa uu ka dhigan yahay xuub caaro nin qabsaday waad garanaysaan caaradu dee gurigeedu waa xuubkaa yaree gidaarada ay ku samayso soo maaha intuu awood leeyihi sidaa haddaad tidhahdo soo kuma raacayo marka ilaahay cid aan ahayn qof wax mooday oo beriyey oo gacmaha hoos dhigtay oo gurmad iyo gargaar ka doonay waa ninkaa xuubka caaro cuskaday halkuu geynayaa yacni waxay ka tilmaamaysaa ama ay tur- ka turjumaysaa amsaashaasi sida ay wax liito oon qiimo lahayn u tahay yacni oo aan bannaanayn dee atacalluqu bigayr illaah aayad kale ilaahay waxa uu ku tilmaamay masal kale oo isaguna diqsiga ah oo allah waxa uu yidhi yaa ayuha annaasu duriba mahalun fastamicuu lah ina aladiina tadcuuna min duuni illaah lan yakhluquu dubaaban walow ijtamacuu lah wain yaslubhum اdubaabu shayئa laa yastanqiduuhu minhu dacufa aalibu wاlmaطluub allah waxau ihi subxaanah dadkiiow waxa laydiin yeeloo laydiin soo qaatay maal ee bal hadda dhegaystaoo u dhagraariciya kuwa alla sokadii aada caabudaysaan ee baryasaaneed wax moodaysaan lan yakhluquu dubaaba walow ijtamacuu lah diqsi ma abuuri karaan kulligood hadday u kulmaan oo isugu habarwacdaan oo isugu yimaadaan iska dhaaf inay diqsi abuuraan wain yaslubhum dubaabu shaya diqsigu wax yar hadduu ka siibuu kala cararuu kala duulo laa yastanqiduuhu minhu yacni kalama soo hari karayaan oo kama badbaadsan karayaan diqsi ma abuuri karaan kulligood hadday kulmaan iska dhaaf inay abuuraane wax yar diqsigu hadduu kala duulo kama soo reebi karayaan dacufa aaalibu waalmaluub ka wax dalbaya iyo ka wax laga dalbayaaba alla ilahe way taag daraadeenoo waa ducafaa wa xaqiiqo weeye maelkaas iyo tusaalahaasi waxa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala usoo qaatay qofka cid aan alla ahayn wax mooday ee ku tacalluqay cibaadatu gayr illaah iyo ducaau gayr illaah alistigaaa bigayr illaah ilaahay cid aan ahayn in laysku xidhoo wax la moodo siday u liidatee daciifka ay u tahay iyo kuwan wax baryaya makhluuqiinta ah iyo kuwa kale la baryaya iyaguna makhluuqa ah labaduba siday u taag daran yihiin ean midna ka kale waxba u taray ayay tilmaamaysaa ilaahay aayad kale wuxuu ku lahaa watilka alamhaalu nadribuhaa linnaas wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun tusaalayaashaas waxaanu dadka ugu soo qaadanaynaa dadka ayaanu tusaalayaashaa u yeelaynaa oo u soo qaadanaynaa wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun mana garanayaan oo ma fahmayaan kuwa cilmigale mooye cid kale aayaddii kale waxay ahayd watilka alamhaalu nadribuhaa linnaas lacallahum yatafakkaruun tusaalayaashaas waxaanu dadka ugu caddaynaynaa oo ugu yeelaynaa si ay uga fakeraan oy ugu fiirsadaan oo wax ugu qaataan marka haadihi alamhaal in la soo qaato oo waxa weeyaan cibar iyo xikam lagala baxo waa arrin aad iyo aada muhiim u ah oon fududayn ina allaha laa yastaxyi waxaa ku jirta sifatu lxayaa oo ilaahay tabaaraka wa tacaala waa sifo ficliya oo loogu sugayo kamaa yanbagii lijalaali wajhi wa cadiimi sulaanih waayo nabigu sal allahu alayhi wasalam waxau yihi ina allaha xayiyun kariim ilaahay waa mid xishood badan oo deeqsi oo kariim ah marka alxayaa waa sifo alla loo sugayo oo sifatu kamaal ah kamaa yanbagii lijalaali wajhi wa cadiimi sulaanih famaa fawqahaa waa fi اصغri aw اlkibar ama fi اlqilati aw اlkahra ilaahay kama xishoonayo inuu tusaale ka yeelo kaneeco iyo wax ka sarreeya xagga yaraanta oo kaba taag daran dee garabkeedaba ha noqdee ama wax ka sarreeya xagga weynaanta oo iyada ka weyn markaa fawqiyada waxaa la yidhi yacni wax kaga sarreeya ama xagga yaraanta ama xagga weynaanta macnaha iyo muraadku waxau yahay uun markaa yacni ilaahay ka xishoon maayo inuu tusaale idinka yeelo kaneeco iyo wax ka yar ama ka weyn wax ama ka yar ama ka weyn oo wuxuu doono ayaa ilaahay maal iyo tusaale idinka dhigaya allah waxau ihi ina allaha alla laa yastaxyi ka xishoon maayo an yadriba inuu ka yeelo maala maahmaah inuu idinka yeelo maa ay aya maalin tusaalahuu doona ha noqdee bacuudatan kaneeco inuu maal idinka yeelo ilaahay ka xishoon maayo iyo famaa fawqahaa kaneecadaa wax ka sarreeya oo ka weyn ama famaa fawqahaa kaneecadaa wax kaga sarreeya xagga yaraantoo kaba sii hooseeya fa ama aladiina haddaba kuwa aamanuu alla iyo rasuulkiisaba rumeeye miyaa fa yaclamuuna iyagu waxay garanayaan annahu mahalkaasi alxaqu xaq inuu yahay xaqaasoo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaaday wa ama aladiina kuwase kafaruu gaaloobay fayaquuluuna waxay odhanayaan maadaa maxaybuu araada allaahu ilaahay uga jeedaa bi haadaa kani waxay odhanayaan maadaa araada allah muxuu ilaahay uga jeedaa bi haadaa kani maalan xagga maahmaahda iyo tusaalaha bal maalkan iyo tusaalahan muxuu ilaahay uga jeedaa bay odhanayaan waxaa looga jeedaa waxa weeye yudilu bihi kaiira wayahdi bihi kaiira waxaa xikmadda ka mid ah in dee qaarna lagu halleeyo qaarna lagu hanuuniyo oo dadku ku kala baxaan oon laysku jirin yudilu ilaahay waa ku luminayaa bihi tusaalahaasi kaiira in fara badan waa ku luminayaa oo dee waa kuwaale waxaan maxaa looga jeedaa laga soo qaatay wayahdi waa ku hanuuninayaa alle bihi maalkaasi kaiira in fara badanna ilaahay waa ku hanuuninayaa oo dee waa muminiintaa rumaynaya ee ku waantoobaya wax ku qaadanaya allah waxau ihi wamaa yudilu kuma luminaayo alle bihi maalkaasi ila alfaasiqiina kuwa daacada ka baxay mooye cid kale ku lumin maayo aladiina faasiqiintaasoo markaa waa wasfi kuwaasoo yanquduuna burinaaya cahdallaahi haddaad dee mubtade khabar uga dhigtana waxaad tidhaahdaa hum faasiqiintaasi aladiina waa kuwa kuwaasoo yanquduuna burinaaya cahd allah ilaahay ballantiisii burinaya min bacdi miithaaqih adkayntiisa dabadeed ilaahay ballantaa intuu adkeeyey kadib kuwa burinaya ee u badheedhaya weeyaan taas cahdullah waa iimaanka iyo daacada iyo awaamirta iyo shariicada iyo nawaahida oo sharaa'icda loo soo dejiyey in la ilaaliyo lagu dhaqmo loogu talagalay waa ballan ilaahay la galay inay oofiyaan oo wuxuu fare ay la yimaadaan wuxuu u diidayna ay ka tagaan haadaa huwa alcahd miihaaqna waxaa la yidhaahdaa ballanka dhaar marka lagu akido ee lagu adkeeyo marka ballantaa la akidee dhaarta lagu adkeeyey waa shariicadii iyo diintii ilaahay inay ku dhaqmaan oo xambaaraan oo aanay ka baydhin marka taasay burinayaan oo wayaqtacuuna way jarayaan maa kii amara allaahu alla uu amray bihi maaga an yuusala in la xidhiidhiyo kii ilaahay faray in la xidhiidhiyana waa jarayaanoo waa goynayaan oo waxyaabihii alla in la xidhiidhiyo uu amray sida qaraabadii oo kale dee way goynayaan wayufsiduuna waanay fasahaadinayaan fi lardi arladana waa fasahaadinayaan waxa ay jarayaan waxaa ka mida dee iimaankiiyo daacada qaraabadii in waa ka mid oo waa qaraabogoys oo qaraabada in la gooyaa waa min kabaa'ir dunuub waciid baana ku soo arooray adag wayufsiduuna waa fasahaadinayaan fi lardi arlada dhexdeedana waa fasahaadinayaan allah waxau ihi ulaaika kuwaasi ay lmutasifuuna bimaa dukir waxaa la soo sheegay kuwa ku sifoobay hum iyagunbaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray yacni khasaaraha dhammayska tiran kuwa uu usoo hoyday kuwaa weeyi waayo dee khasaaraha adduunyo kaamil maaho waa laga soo kaban karaa qofku wuu ka soo kici karaayo waxba laga yaabaa inuu helo laakiin khasaaro aakhiro ruuxuu usoo hoyday waa kuwa aan laga kacayn allah waxau ihi kayfa takfuruuna billaahi wa kuntum amwaatan faaxyaakum uma yumiitukum kayfa takfuruuna sidee uga gaaloobaysaan billaahi alle sidee uga gaaloobaysaan walxaal kuntuma ahaydeen amwaatan kuwa aan noolayn yacnii noloshuba intaanay dee idiin iman ee aada nutaf iyo biyo yaroo candhuufa ah ahaydeen oo fa axyaakum dabeed idin nooleeyo ruuxdii laydinku afuufay ama wa kuntum amwaatan idinkoo ahaa waxaan jirinboo fa axyaakum uu idin jirsiiye uu idin noolaysiiyey uma yumiitukum dabeedna uu idin dili doono alleh uma yuxyiikum dabadeed uu idin noolayn doono uma ilayhi turjacuun dabeedna xaggiisa laydin celin doono kayfiyada istifhaamtaasi waa istifhaamu tacajub walistinkaar macnuhuna waxa uu yahay waa la yaabe sidee uga gaaloobaysaan allaha sidaa idiin galay ee idinkoo ahaa waxaan jirin oo dhintay waxa weeyaan idinsoo jirsiiyey idinka dhigay wax nool kadibna idin dili doona kadib idinsoo noolayn doona oo idinsoo saari doona allaha waxaasoo dhan idiin galay sidee uga kufriyaysaan oo uga gaaloobaysaan marka amwaatan waxaa lagu fasiro xoog badan kuwa aan noolayn yacni intii aydaan noloshu idin gelin ee aad ahaydeen nudfa kadibna nolol alla idin geliyey kadibna noloshii kadib aad dhimateen oo idin dilay kadibna bacda almowt uu idin soo saaro albachu wannushuur huwa alleh alladii allaha weeyi khalaqa abuuray lakum idinka idiin abuuray maa fi lardi arlada waxa ku dhex sugan jamiican xaal ay tahay dhammaanteed wax alla waxa arlada ku dhex sugan ilaahay waa ka idinka idiin abuuray dee inaad ku intifaacdaan oo manaafacadsataan uma stawaa dabeed ilaahay waxa uu ka kor noqday ila asamaa xagga samada ayuu u kor noqday oo fasawaahunna dabeed wuxuu ka yeelay samadii sabca samaawaatin samooyin toddoba abuu ka yeelay hunna jamaca waxaa loogu celiya assamaa waayo ashaa jinsiye ahoo waa jinsu samaawaat same keliya maaha waxay ku dhacsaa assamaa toddobada samaba ilan ashaa jinsiye ah markaa jinsigaa samaawaadka ayuu ku dhacaya ayuu damiirku ugu noqonaya wa huwa allana bikulli shay shay walba caliimun kii u cilmi badan weeyi aayaadkan marka hore waxaa lala tacajuboo lala yaabay oo alla uu yidhi sidee uga gaaloobaysaan ilaaha sidaa idin galay ee idin idinkoo ahaa waxaan jirin oo waxa weeyaan aan nololba lahayn nolosha idin geliyey haddana idin dili doona haddana idinsoo noolayn doona ilaaha waxaasoo maraaxila iyo arrimaa idinsoo mariyey sidee ugu dhiirateen oo ugu waxa weeyaan ugu badheedheen kufri iyo gaalnimo inaad kula kacdaan marka wax lala yaabo oo aad iyo aada u yaab badan dabeed ilaahay waxa uu tilmaamay madaahira qudratihi muuqaalada tusinaayo weynidiisa iyo waxdaaniyadiisa oo ah dee khalaa'iqda waaweynaa u abuureen cirarka iyo dhulalka waayo makhluuqaadka ugu waaweyn dee cirarkaas iyo dhulalka aynu arkana inoo muuqda marka ilaahay waxa uu tilmaamay inuu arlada aynu arkayno iyo waxa ku dhex suganba innaka inoo khalqay dhulkaasuu inoo abuuray buuraha ayuu ku dhidbay badaha iyo webiyada ayuu ka jeexay waynu beeranaynaa dhirtiibuu inooga soo saaray waxaasoo dhan inakaa laynoo khalqay dabadeed ilaahay xagga samaduu u kor noqday oo waxa uu ka abuuray samaawaadkiina toddoba halkaa waxaa laga qaadanayaa anna khalqa alardi qabla khalqi asamaa in arlada abuurkeedu horreeyey kadibna samadu ay dambaysay ilan uma luqada carabiga waxay faa'iidaysaa atartiib maca ataraafi waa laba shay oo kala dambeeya istawaa sida xoogga badan leh waa sidaa aynu maray oo ah calaa wartafac waa sida raajixa ah ee saxiixa ah in la yidhaahda istawaa ay calaa wartafaca waa kor noqday laakiin ahlu sunnaha qaarkood sida ibnu kathiir oo kale istawaadan marka ay ku gudubto ilaa istawaa ilaa ee calaa aanay ku gudbin wuxuu yidhi culuwigu waa istiwaaha toddobada mawduucee qur-aanka ku soo arooray istawaa cala alcarshi calaa ay ka dambayso kaasi waa calaa wartafac laakiin waxa uu yihi istiwaagan ilaada ku gudbay waa bimacnaa qasada taa macnaheeduna maaha dee culuwgii inuu inkiray oo dee waa ahlu sunnaha ugu waaweyne ee waxa uu ujeedaa uun iyadoo culuwiga alla loo sugayo oo aayaadkii kale dee ay haabit yihiin oo sugan yihiin tan ayaa waxa uu yihi istawaa mar haddii ilaa ka dambayso waa bimacnaa qasada waa ibnu kathiir iyo culimo kale oo waxa uu yihi macnuhu waxa uu noqonayaa uma stawaa ila asamaa arlada markii allah uu abuuray dabadeed ayuu samaawaadkii u qastay oo iyagana uu abuuray laakiin imaamu lbukhaari saxiixiisa kitaabu tafsiir aayaddan markuu fasiraayo waxa uu rajaxay oo uu ka soo naqliyay a'immadii waaweyneed ee mujaahid iyo abulcaaliye iyo inay ku fasireen uma stawaa ila asamaa ay calaa wartafaca yacni kor noqoshada iyo culuwiga sidaasaana xoog badan allah waxau ihi subxaanah kayfa sideebaa takfuruuna uga gaaloobaysaan billaahi alle sidee uga gaaloobaysaan walxaal kuntum aahaydeen amwaatan kuwa aan noolayn oo nudfa biyo yar ahaa oon weli nolol la gelin oo fa axyaakum dabeed uu idin nooleeyey ama kuwa dhintay oo laydin nooleeyey uma yumiitukum dabeedna wuu idin dili doono alleh uma yuxyiikum dabeed uu idinsoo noolayn doono uma ilayhi turjacuun uma dabadeetana ilayhi xaggiisa turjacuuna laydin celin doono marka amwaatan ama waxaa looga jeedaa dee idinkoon jirinba ayaa alle intuu idin jirsiiyey idin nooleeyey amaba marxalatu nudfa oo dee nolol buu idin geliyey idinkoo markii hore biyo yar ahaa huwa rabbi aladii allaha weeye khalaqa abuuray lakum idinka idiin abuuray maa fil ardi arlada waxa ku sugan jamiican xaal ay yihiin dhammaantood wax alla waxaa dhulka ku sugan ilaahay waa ka idiin khalqay si aa ugu intifaacdaan uma stawaa dabeed ilaahay waa kor noqday ay calaa wartafac ila asamaa samada ayuu u kor noqday oo fasawaahunna waxa uu ka ahaysiiyey samaawaadkii damiirku wuxuu u noqonayaa jinsiga samaawaadka eh oo dabeed fasawaahunna samaawaadkaa wuxuu ka ahaysiiyey sabca samaawaatin samooyin toddoba ah ayuu ka dhigay wa huwa alli bikulli shayin shay walbana caliimun kii uu cilmi badan weeyi waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii jaacilun fi lardi khaliifa halkana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu tilmaamayaa waxa weeyaan arlada inuu khaliifo ka yeelayo iyo arrintaa malaa'igtii waxay kaga jawaabeen iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii uu ku yidhi iyo aadam sidii loo karaameeyey loo muujiyey fadliga uu malaa'igta dheer yahay aayaadkan tilmaamaya waxa weeyaan dee sujuudda aadam loo sujuudayna waa nusuusta ay culimada qaarkood u daliishadaan tafdiilu lmalaa'ika calaa tafdiilu aadam wa saalixi duriyatihi cala almalaa'ika yacnii in aadam iyo duriyadiisa kuwooda wan wanaagsan laga fadilayo malaa'igta oo aadam haddaanu ka fadilayn dee u sujuuda lama yidhaahdeen bisababi alcilmi culimada qaarkoodna sidaa waxa weeyaan tafdiilkaa in laga fadilo aadam iyo duriyadiisa iyagu waa inkireen culimada qaarna waxa weeyaan waxay rajaxeen in laga fadilayo aayaddan iyagoo qaadanaya allah waxa uhi wadkur xusna biallow dadkana xasuusi id waagii qaala rabbuka rabbigaa uu ku yidhi lilmalaa'ikati malaa'igta uu ku yidhi innii anigu jaacilun waxaan ka yeelayaa fi lardi arlada khaliifatan kuwa isbedbedeloo u kala dambeeya oo yakhlufu bacduhum bacda khilaafadu waxa weeye qaarba qaar ay uga dambeynayaan markay kuwii hore tagaan jaacilun markaa bimacnaa khaaliqun na waa lagu macneeyaa wadkur xus id waagii qaala rabbuka rabbigaa uu ku yidhi lilmalaa'ikati malaa'igta uu ku yidhi innii anigu jaacilun ay khaaliqun waxaan ku abuurayaa fi lardi arlada dhexdeeda waxaan ku abuurayaa khaliifa kuwa u kala dambeeyo oo badhba badhka kale uuga dambeeyo oo uu bedelo qaaluu waxay yidhaahdeen atajcalu markaa dee waa duriyaddii aadam qaaluu waxay yidhaahdeen atajcalu ma waxaad ka yeelaysaa fiihaa arlada dhexdeedii ma waxaad ka yeelaysaa man yufsidu cid fasahaadisa fiihaa arlada dhexdeeda oo wayasfiku daadiya addimaa dhiiggana daadiya ma kuwa arladii fasahaadiyoo dhiigga daadiya ayaad ka yeelaysaa oo dee duriyadii tafiirtii nebi aadam dee dhexdooda ayaa fasaadka iyo dhiigga iyo dhibaatada ay ka dhacaysa marka ma kuwaasaad arlada geynaysaa walxaal naxnu annaku haddaanu malaa'igtii nahay nusabixu aanu ku nasahayno oo aanu xumaan iyo nuqsaan oo dhan kaa nasahno nu kuu diidayno bixamdika mutalabisiina bixamdik xaal aanu nahay kuwa ku dheehan mahadnaqaaga macnaha annakoo kuuna tasbiixsanayna kuna mahadinayna oo wixii xunna kuu diidayna wixii wanaagsanna kuu sugayna oo nusabixuda dee waxa weeyaan tansiihu waa nafyu jamiici almacaayib can illaah wax alla wixii nuqsaan iyo ceeb iyo iin ah alle in loo diido xamdiguna waa ihbaatkii oo dee ihbaatu jamiici alkamaalaati lilaahi waxda kamaal iyo wanaag oo dhan alla in loo sugo oo wanuqadisu aanu ku taahirinayno laka adiga aanu ku tahirayno oo xumaan iyo nuqsaan oo dhan aanu kuu diidayno oo macnaha kugu ammaanayno wanaagga iyo kamaalkaaga qaala alla waxa uhi inii anigu aclamu waxaan ogahay maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn qaala waxa u ihi allah inii anigu aclamu waxaan ogahay maa laa taclamuun waxaydaan ogeyn wax idinka idinka qarsoon ayaan ogahay baa alla u yidhi oo aadamkan aan arlada u dejinayo ee khaliifka aan uga yeelayo iyo duriyadiisu iyo waxa dheef iyo wanaag ku jirta waxay wax badanoydaan idinku ogeyn dabeed ilaahay waxa uu doonay inuu muujiyo fadla aadama calayhim malaa'igtaa aadam fadliga uu dheeryahay inuu muujiyo ayaa alla uu doonay markaa wacallama ilaahay waa baray aadama aadam ilaahay waa baray alasmaa'a magacaantii ayuu baray ay asmaa almusamayaat ashyaadii magacaanti magacaantoodii oo dhan buu ilaahay baray kullahaa dhammaanteed uma caradahum dabeed wuxuu u bandhigay alleh humtu waxay ku dhacaysaa musamayaadka ilan alismu iyo almusamaa baa kala jira musamuhu waa shayga laftiisii isamkuna waa magacii marka waxaa loo waxaa alla u bandhigay malaa'igtii musamayaadkii ashyaadii uma dabadeetana caradahum ilaahay waxa uu bandhigay musamayaadkii cala almalaa'ikati ashyaadii magacaantan lahayd ayaa malaa'igtii loo bandhigay oo faqaala dabeed allah waxa uu yidhi ambi'uunii bal iiga warrama biasmaa'i haaulaa ashyaadaas waa musamayaadkii eh bal hadda magacaantooda ii sheega in kuntum haddaa ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaya oo macnaha ka run sheegaya hadalka ama malaha a u malayseen idinku khaliifadan inaa ka mudan tihiin ilaa hadalkoodan malaa'igtu ay leeyihiin atajcalu fiiha maxaa maxaa ku jira ishaaro ah dee annakaa ka mudane maxaad kuwaa ka geynaysaa halkaa ishaaradaasaa ku jirta marka taasi hadday dhab tahay bal hadda sheega asmaadan weyi ilaahay wuxuu muujinayaa markaa dee fadliga uu dheer yahay qaaluu waxay idhaahdeen subxaanak ilaahayow nasahnaantaada e adaa xumaanaya ceeb oo dhan ka hufane laa cilma lanaa cilmi annaka nooma sugnaanin ilaa maa callamtanaa waxaadna bartay mooye wax kale nooma sugnaanin innaka adigu allahayow anta adigu alcaliimu allaha cilmiga badan baa tahay alxakiimu allaha aan khaldamin ee falka suuban baa tahay ee shay walba meeshiisa dhiga ee aan la seegin ama allaha xukumka iyo xikmadaba isagu iska leh qaala waxa uu ihi allah yaa aadamu aadamow ambihum uga waran malaa'igta biasmaa'ihim ashyaadaas magacaantoodii u sheeg ilain musamayaadkii ashyaadii jiray oo dhan magacaantoodii baa la baray marka allah waxa uu ku yidhi aadamow wax allo waxaa musamayaad iyo ashyaa jirta bal hadda magacaantooda u sheeg malaa'igta falamaa amba'ahum markuu u warramay malaa'igtii biasmaa'ihim ashyaadaa magacaantoodii markuu u sheegay qaala alla waxau idhi alam aqul lakum miyaanan idinku odhan malaa'igay innii anigu aclamu waxaan ogahay hayba asamaawaati samooyinka waxa ku qarsoon iyo walardi arladaba oo aclamu waxaan ogahay maa tubduuna waxaad muujisanaysaan malaa'igtiiyay iyo wamaakii kuntuma ahaydeen tagtumuuna kuwa qarsanaya allah markaa wuxuu u muujiyey dee fadlu aadama calayhim aadam fadliga uu dheer yahay malaa'igtii ee uu kaga mudan yahay oo cilmigaasa ayaa alla u muujiyey wadkur xusnabi allow id waagii qulna aanu ku nidhi lilmalaa'ikati malaa'igta aanu ku nidhi usjuduu u sujuuda liaadama aadam u sujuudo sujuud u dhaca oo fasajaduu dabeed ay sujuudeen malaa'igtii ilaa ibliisa laakina ibliisa ha yeeshee ibliis abaa waa diiday sujuuddii oo wastakbara waa iska weynaysiiyey oo waa iskibriyey wa kaana waxaanu ahaaday wa kaana ay saara markaa wuxuu noqdoo ka mid noqday min alkaafiriina kuwa gaaloobay markuu amarkii diiday waa sida raajixa ah ama wa kaana fii saabiqi cilmi illaah wuxuu ahaa marka horeba cilmigii ilaahay ee hore waxa uu ku qoraa oo uu ahaa min alkaafiriina kuwa gaaloobay oo marka horeba fii cilmi illaah gaalnimaa ugu qorayd laakiin waxaa ka xoog badan oo raajixa wa kaana ay saara markuu amarkii alla caasiyey dee gaal buu noqday oo cisyaankan ayuu ku gaaloobay haadihi alaayaat ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay khaliifada uu arlada dhexdeeda ka yeelayo oo aadam iyo duriyaddiisii ah kuwaasoo isbedbedelaya waayo dee khaliifa waxaa loo yidhi yakhlufu bacduhum bacda way isbedbedelayaanoo markay qola dhammaataba qolo kale ayaa soo weydaaranaysa marka khaliifadaa markuu u sheegay oo aadam inuu arlada ka yeelaya ah ayaa malaa'igtii su-aal alle ay weydiiyeen allahayow annakoo annaku ku caabudayna oon ku caasiyeyn sidee kuwa waxaa samaynaya oo fasaad iyo dhiig daadinaya maxaad halkaa uga yeelaysa waaa culimmada waxay isweydiiyeen oo kayfa calimuu ilan weli mabay dhicine in duriyadda aadam waxaas ay ka dhici doonaan siday ku ogaadeen malaa'igtu waa kuwan laa tajcalu fiihaaye waxay ku ogaadeen biiclaami illaahi lahum ilaahay baa ogeysiiyo u sheegay taasaa markaa ay ka dhalatay inay yidhaahdaan dee cid sidaa samaynaysa miyaad ka yeelaysaa annakoo annaku ku caabudayna oo ku daahirinayna oo kuu tasbiixsanayna oo xumaan iyo nuqsaan oo dhan kaa nasahayna dabeed ilaahay waxa uu sheegay inuu og yahay waxaanay iyagu ogeyn oo ah yacni arrintaa xikmadda uu samaynayae ku jirta iyo manaaficda iyo khayraadka ku jira kuwaas inay ambiyadu ka mid noqonayaan oo rusushu ka mid noqonayaan oo muwaxidiinta iyo saalixiinta iyo shuhadada iyo kuwuu rabbi doortay kuwaa inay ka dhalanayaan oo ka mid noqonayaan oo dhibaatada ka dhacaysa ay ka weyn tahay manaaficda iyo masaalixda ku jirta waxaa kaloo alla u muujiyey aadam dee fadliga uu dheeryaho oo cilmiga ah waa ka asmaadii ashyaada intuu baray bal sheega ku yidhi markay garan waayeenna aadam u sheeg la yidhi taasina waxay keentay in waxa weeyaan aadam malaa'igtii in la amro inay aadam u sujuudaan ikraaman iyagoo sharfaya oo karaamaynaya haadihi sujuud ma inxinaaba mise waa sujuud xaqiiqi oo loo dhacay waa sujuud xaqiiqi ah laakiin haadihi sujuud waa طaacatu lilaahi caza wajala wa takriimu liaadam marka hore sujuudani waxaa lagu caabudayaa oy daaco u tahay alle aadamna waa lagu sharfaye oo karaamo iyo taxiya ayay u ahayd ibliis markuu sujuuddii diiday yuu caasiyey ma aadam may alluu caasiyey waayo had iyo jeer cisyaanku dee cidda amarka bixisaa la caasiyaa soo maaha amarka cidda bixisana waa allah waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu idan malaa'igtii sujuudda dhacdayna ilaahay bay ku caabudeen oo ay adeeceen ibliiskii diidayna ilaahay buu caasiyey marka calaa kullin sujuuddaasi waa daaco iyo cibaado ilaahay loogu dhowaanayo aadamna waa lagu karaamaynayo oo sharaf bay u ahayd laakiin fi lxaqiiqa waa aacatan lilaah ilain allah amarkan bixiyey markaa sujuud xaqiiqiyay ahayd fasajaduu ilaa ibliisa ilaada waxaynu ka dhignay istinaa munqaica oo bimacnaa laakina ah oo waxaynu ilaa ibliisa laakina ibliisa abaa maxaynu uga goosannay inta hore malaa'igta waayo laysa min jinsi lmalaa'ika sida raajixa ah ibliis kama mid ahayn jinsiga malaa'igta waayo malaa'igtu dee ilaahay maba caasiyaane way caabudaan laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun laakiin ibliis dee ahlu samaduu ahaayo waxa weeyaan malaa'igta waa dhex joogay uun suuradiisuu ku dhex joogaye maadadoodana ka mid ma ahayn oo isaguna waa min naar waxa laga khalqay malaa'igtana waa min nuur waxa weeyaan asal ahaanna jinsigooda kama mid ahayn ilaahay baana taa caddeeyey oo aayaddii kale fii suurati اlkahfi allah waxa uu ku yidhi waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa kaana min aljini fafasaqa can amri rabbi ibliis mooyaane oo ka mid ahaa jinka amarka ilaahayna ka baxay marka ibliis waa abuljinni waa jinka oo dhan iyo duriyadooda aabbahoodii asalka iyo asaaska u ahaa sida aadamba uu asalka iyo asaaska bani aadamka u yahay ayuu kanna u yahay abuljinni waa ibliise xasan اbصri raximah الlah waxa uu yihi sida ibnu jariir aabri uu kaga soo naqliyey sanad صaxiixa waxa uu yihi xasan اbصri ma kaana ibliisu min almalaaئikaةi طarfaةa cayni qad wainahu laaslu اljini kama ana aadama عalayhi الsalaam aslu اlbashar waxa uu yihi ibliis weligii malaa'igta kama mid noqon waa iska dhex joogay waana jinka asalkiisii iyo asaaskoodii waa aabbahood sida aadamba uu yahay aslu اlbashar rawaahu ibnu jariir canhu biisnaadin صaxiix calaa kullin xagga maadada waa ku kala duwan yihiin oo malaa'igtuna waa min nuur dee isaguna waa min naar min maarijin min naar xagga kale waa ku kala duwan yihiin oo malaa'igtu ilaahay ma caasiyaan isaguna wuu caasiyey asal ahaan iyo maad ahaanna waa ku kala duwan yihiin oo dee waxa weeyaan isagu kaana min aljini ilaahay baa caddeeyeyba allah waxa uhi wdkur xusna bi allow idwaagi qaala rabuka rabbigaa uu ku yihi lilmalaaikati malaaigta inii anigu jaacilun ay khaaliqun waxaan ku abuurayaa fi lardi arladii khaliifatan kuwa isbedbedelo arlada u kala dambeeyaan yeelayaa qaaluu waxay yidhaahdeen atajcalu ma waxaad ka yeelaysaa fiihaa arlada man cid yufsidu fasahaadisa fiihaa arladii oo wayasfiku ku daadisa addimaaa dhiigaga walxaal naxnu anaku nusabixu aanu ku nasahayno nu xumaan oo dhan kuu diidayno bixamdika mutalabisiina bixamdik xaal aanu nahay kuwa ku dheehan mahadnaqaaga annakoo annaku kuu tasbiixsana noo ku mahadinayna miyaad kuwaa arlada geynaysaa oo wa nuqadisu ku tahirayna laka adiga oo xumaan oo dhan kuu diidayna qaala alla waxau ihi innii anigu aclamu waxaan ogahay maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn oo wacallama waxa uu baray alle aadama aadam waxa uu baray alasmaa asmaadii kullahaa dhammaanteed ashyaada magacaanteedii oo dhan buu baray uma caradahum dabeed waa u bandhigay alleh hum waa musamayaadkii ama ashyaadii uma dabadeetana caradahum ashyaadii ama musamayaadkii ayaa ilaahay u bandhigay cala almalaa'ikati malaa'igta ashyaadii baa loo soo bandhigay oo faqaala dabeed alle waxau ihi ambiuunii bal iiga warama biasmaa'i haaulaa kuwaa magacaantooda bal shayadaas asmaada ay leeyihiin ii sheega in kuntum haddaatan saadiqiina kuwa run sheegaya qaaluu waxay yidhahdeen markaa malaa'igtii subxaanak ilaahay ow nasahnaantaade ceeb iyo xumaan oo dhan aad ka hufantahaye laa cilma cilmi nooma sugnaani lanaa annaka ilaa maa callamtanaa waxaadna bartay mooye wax kala garan mayno waayo innaka adigu anta adigu alcaliimu allaha cilmiga badan baa tahay alxakiimu ee aan khaldamin shay walba halkiisa dhiga ee xukumka iyo xikmadda beliiqee xeesha dheerba iska leh qaala waxau yidhi alla markaa yaa aadamu aadamow ambi'hum waxaad uga warantaa malaa'igta biasmaa'ihim ashyaadaa magacaantooda u sheeg falamaa amba'ahum markii uu uga warramay aadam biasmaa'ihim ashyaadaa magacaantoodii markuu uga warramay uu sheegay qaala waxauu yidhi alleh alam aqul miyaanan idinku odhan lakum idinka malaa'igtiiyey innii anigu aclamu waxaan ogahay hayba asamaawaati samooyinka waxa ku qarsoon baan ogahay miyaanan idin odhan iyo walardi arladaba oo aclamu waxaan ogahay maa tubduuna waxaad muujisanaysaan iyo wamaa kuntum waxaa ahaateen tagtumuuna kuwii qarinaaya wadkur xusna biallow id waagii qulna anu ku nidhi lilmalaa'ikati malaa'igta usjuduu u sujuuda liaadama aadam u sujuuda oo fasajaduu dabeed ay sujuudeen malaa'igtii dhammaantood ilaa ibliisa waa istinaa munqaica liannahu laysa min jinsi lmalaa'ika marka ilaa ibliisa laakina ibliisa ha yeeshee ibliis abaa waa diiday sujuudda wastakbara waanu iska weynaysiiyey siinta luqada carabiga siinu dalab baa la yidhaahdaaye waxaanu ahayn buu iska doondoonay weeyi ilan alkibriyaau lilah soo maaha weyne iyo cadamo allah iska leh marka cid horta dee weyne yeelan kartaa maba jirte isagaa iska raadiyo waxaanu ahayn iska doondoonay weeye wastakbara yacni waa isweyneeyey oo wakaana waxa uu dabeed noqday wakaana ay wasaara waxa uu ka mid noqday min alkaafiriina kuwa gaaloobay buu ka mid noqday amarkii alle markuu buriyey ee uu diiday wa qulnaa waxaanu idhi yaa aadamu aadamow uskun deg anta adiga iyo wasawjika xaaskaaguba aljannata jannada dega adiga iyo ooridaada xaawiba jannada dega baanu ku nidhi aadamow oo wakulaa cuna minhaa jannada xaggeeda ka cuna ragadan ay aklan cunid ragadan waasica masderkaa mawsuufkaa usoo qadar cunitaan waasaca ka cuna jannada xayu shitumaa meel alla meesha aad doontaan oo walaa taqrabaa ha u dhowaanina haadihi tani ashajarata ee geedda ah waynu ku bayaaminaa ismu ishaaraha ama haadihi tani ha u dhowaanina ashajarata geedda ha u dhowaanina waan ka bedelnay waayo bedelka waxa weeyaan kii horaa maskuutu canhu noqonaya ama fii xukmi arxi wax laga jeestoo kale qawaaciddana waxaad kusoo dhigateen ismulishaarati laa yudaaf layskuma ismu ishaaraha waxa ka dambeeya looma idaafeeye waa bayaan ama bedel walaa taqrabaa ha u dhowaanina haadihi tani ashajarata ee geedda ah waa cadfu bayaan oo fatakuuna aada ahaataan dee haddaad u dhowaataan min aaalimiina kuwa aalimiinta ah ha u dhowaanina geeddaa si aydaan aalimiin u noqon yacni waa imtixaan jannadii meeshaad doontaan ka cunoo ka cabba laakiin geeddaasuun iska dhowra oo iska ilaaliya faazallahumaa waxaa simbiririxiyey markaa aadam iyo xawaa ashayaanu shaydaankii baa simbiririxiyey canhaa ay bihaa geeddii buu ku simbiririxiyey sababteeda oo waxaa la yidhaha axrufljari yanuubu bacduhaa can bacdine xuruufta jaarwey isma xaldegtaayo way kala naaib noqotaaye canta bimacna albaa baadii sababiyada ahayd ku awil oo macnuhu markaa waxaa weeyi geeddaas sababteediibuu ku simbiririxiyuu dembiga ugu riday oo fa akhrajahumaa dabeed waa ka saaray aadam iyo xawaa mimaa kiibuu ka saaray kaanaa ay ahaayeen fiihi dhexdiisa oo nicmo iyo barwaaqo iyo janno ahayd waa ka dhex saaray oo waqulnaa markaa waxaanu nidhi ihbituu dega aadam iyo xawaa bacdukum xaal barhkiin libacdin barhka kale cadowun col uu yahay walakum waxaana idinku sugnaaday fil ardi arlada halkan fadhi idinma yaalee arlada ayaad u daadegaysaan arladana waxaa idinku sugan mustaqarun ay istiqraarun sugnaansho ama mustaqarun maxalu istiqraarin makaanu sugnaansho iyo wa mataacun raaxa ayaa idinku sugnaatay ilaa xiinin ilaa in muddo ah inta ajashiinna iyo muddadiinna ay ka gaadhayso inaa halkaa ku raaxaysataan oo ku noolaataan baa idin sugnaatay fatalaqaa waxa uu la kulmay aadamu aadam min rabbihi rabbigii xaggiisa waxa uu kala kulmay kalimaatin kelmado ayuu ilaahay xaggiisa kala kulmay oo fataaba dabeed waa ka toobad aqbalay alleh calayhi aadam waayo innahu alleh huwa alleh attawaabu waa allaha toobad aqbalka badan alraxiimu ee naxariista badan haadihi alaayaat ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay in aadam iyo xawaa lagu karaameeyey jannadii oo la yidhi halkaa dega oo meeshaad doontaan ka cunoo ka cabba laakiin waxaa lagu imtixaamay uun hal shay oo geedka ah u dhowaanina laakiin ibliis oo waxa weeyaan dee cadow cadaawadiisu ay guun tahay oo ilaa maalinta aabbaheen aadam iyo xawaa ilaa maanta taagan siduu u lumin lahaa dadka ayaa siduu u waswaasinayay kolba dhinac ugaga soo wareegayey waxa uu ku riduu sabab ugu noqday geedii inay cunaan loo diiday mar alla markay tii dhacday dee waxa dhacday in laga soo saaray jannadii iyo waxay ku jireenoo arlada u daadega la yidhi marka dee rafaadkaa iyo tacabkaa maanta bani aadamku uu ku sugan yahay ilaa qiyaami saaca yacni waa sababta halkaa ka soo bilaabantay ee ay ahayd waswaaskaa shaydaanku uu ku sameeyey aadam iyo xawaa isagoo nasteex isaga dhigay weligiina waa sidaa markaa qofka caaqilkii wuxuu garanayaa halkaa kii kaa soo saaray dee marna inaanu nasteex ku ahayn oo ku dhaartuu weliba wacad ugu maray markuu isagu naxariis ka quustay ilmo nebi aadam inaan u teello u dhiganayn ee halkuu ka soo gaadhaba uu ka hadlaynayo faazallahuma shayaanu canhaa faazaalahumaana waa qiro kale oo taasi waa bimacna ikhraajum faazaalahumaa waa ka zuuliyay ashaydaanu shaydaankii canhaa oo dee isagaa u sababay weeye ihbiuu waa jamac cidda lala khitaabayana waa aadam iyo xawaa markaa dhowr qowl baa la yidhi laakiin sida raajixa waxa weeyi aadam iyo xaawo un weeyi laakiin waxaa kaloo ku idmaaranoo meesha ku jirta duriyadoodii oo dee bacdukum libacdin caduwun cidda cadaawad isku noqonaysa maaha aadam iyo xaawe waa tafiirta iyaga ka dhalan doonta waa duriyadooda waxaa kaloo la yidhi maya jamacani waxa weeyaan ihbituu waa aadam iyo xawaa iyo ibliis dhammaantiin waxaa la leeyahay daadaga ilain ahlu samaa bay wada ahaayeene waxaa kaloo lagu awilay ihbituu inay dhici kartaba dee luqaadka carbeed waxaa ka mid a qolo u taqaana aljamcu maa fowqa alwaaxid wixii waaxid ka badanba jamac ku idlaaqda marka waxa weeyaan waxaa lagu yidhi daadaga oo arlada u dega halkaasaa ku sugnaanaysaan oo degaankiinu uu yahay dabadeed aadam iyo xawaa waa toobad keeneen fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaatin fataaba calayhi xaawo lama xusin liannahaa tabacun lah isaguun bay raacsanta oo hadduu aadam toobad keenay iyana waa toobad keenta aayaadka kalena waa caddeeyeen kelimaadka uu kala kulmay ilaahay xaggiisu waxa weeye kuwa lagu caddeeyey fii suurati alacraaf qaalaa rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lanaa watarxamnaa lanakuunana min alkhaasiriin halkanaanay ku caddahay taniyadii aadam iyo xawaa oo qaalaa waxay yidhaahdeen labadoodiiba waa aadam iyo xawaa eh rabbanaa rabbigayow dalamnaa anfusanaa nafahayagii waa dulminay oo waanu dembaabnay wain lam takfir lanaa watarxamnaa haddaanad noo dembi dhaafin oonad noo naxariisanna hee lanakuunana min alkhaasiriin waxaanu ka mid noqon doonaa kuwa khasaaray marka yacni kelimaadkaas ayaa ilaahay ku ilhaamiyey oo uu waafajiyey marka fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaatin waa kelimaadka qaalaa rabbanaa allah waafajiye oo ku ilhaamiyey towbada waanu ka toobad aqbalay oo nicmada ilaahay waxaa ka mid a marka hore inuu towbada ku waafajiyo haddana uu kaa aqbalo wa min nicam illaahi caza wajal alla waxau ihi waqulnaa waxaan idhi yaa aadamu aadam ow iskun deg anta adiga iyo wasawjuka xaaskaaga xaaweyhi aljannata jannada dega oo wakulaa ka cuna minhaa jannada xaggeeda raqadan ay aklan cunitaan cunitaankaasoo raqadan waasica xayu shitumaa meel alla meeshaa doontaan ka cuna oo ka caba oo walaa taqrabaa ha u dhowaanina haadihi tani ashajarata ee geedda ah ama walaa taqrabaa ha u dhowaanina haadihi tani ashajarata geeddan ha u dhowaanina waa bedelka oo fatakuuna aad ahaataan min adaalimiina kuwa daalimiinta ah aad ka mid noqotaan dee haddaad u dhowaataan si aanay taasi u dhicin fa zallahumaa dabeed waa simbiridxiye aadam iyo xawaa ashayaanu shaydaankii waa simbirirxiye canhaa ay bihaa bisababi shajara geedda sababteediibuu ku simbirirxiyu ku dambaajiyey oo fa akhrajahumaa dabeed waa ka soo saaray aadam iyo xawaa mimaa kii ayuu ka soo saaray kaanaa ay ahaayeen fiihi dhexdiisa oo waxa weeyaan dee barwaaqo iyo khayr ah ladnaantay ku jireen buu kasoo dhex saaray wa qulnaa waxaanu nidhi ihbiuu dega waa aadam iyo xawaa bacdukum xaal barhkiin libacdin barhka kale caduwun cadow uu yahay waa tafiirtoodu cadaawadda dhexdooda dhici doonta maaha labadooda walakum waxaana idinku sugnaaday fi lardi arlada waa aadam iyo xawaa iyo tafiirtooda eh mustaqarun sugnaanshaa idinku sugnaaday istiqraar aad ku sugnaataan iyo wa mataacun raaxo ilaa xiinin ilaa xilli yacni ilaa muddo inaa isaga raaxaysataan oo halkaa ku noolaataan waa inta ajashiinu ay ka dhammaanayso fatalaqaa waa la kulmay aadamu aadam min rabbihi rabbigii xaggiisa waxa uu kala kulmay kalimaatin kelmado waa hadallada toobadkeenka iyo ictiraafka iyo qirashadii alla waafajiyey oo fataaba dabeed ilaahay waa ka toobad aqbalay calayhi aadam xaawina waa la mid oo waa ku raacsan tahay inahu alle huwa alle atawaabu allaha toobad aqbalka badan weeyi alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista qulnaa waxaanu idhi ihbituu dega minhaa jannada xaggeeda ka dega jamiican xaal aatiin dhammaantiin horaa loo soo sheegay waa ta'kiiduun faimaa yaatiyannakum haddaba hadduu idin yimaado minii aniga xaggayga uu idinka yimaado hudan hanoon faman tamic faman tabica faman tabica ruuxa raaca hudaaya hanuunkayga raaca falaa khawfan cabsi may ahaanin calayhim korkooda walaa hum manay ahaanin yaxzanuuna kuwa murugoonaya waladiina kuwa kafaruu gaaloobayna oo wakadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkayga beeniyey ulaa'ika kuwaasina asxaabu nnaari naarta asxaabteeda weeyi oo hum iyagu fiihaa naarta dhexdeeda khaaliduuna ayaa ay ku waarayaan tanna waxay sii taakiidinaysaa un qulnahbituu minhaa jamiican aayaadkii hore ee lagu amray inay jannada ka soo daadegaan oo dhulka ay u daadegaan waxaa kaloo ilaahay aayaadkan ku caddeeyey in hanuunka xaggiisa ka yimaadee aadamaha loo soo diro waa rususha iyo kutubta lagu soo dejinaye dadku ay laba ugu qaybsamayaan dee cid raacda iyo cid ka baydha markaa ciddii raacdee rumaysa inaanay cabsii korkooda ahaanin murugana aanay heli aanay ku dhacayn murugo oo macnaha arrimaha ka horeeya aakhirana ka cabsoon maayaan arrimahii adduunyadana ka murugoon maayaan labadaba waa laga anfiyey laakiin kuwa ka gaaloobee raaci waaya kuwaasi naarta asxaabteeda weeyi waanay ku waarayaan qulnaa waxaanu idhi ihbiduu dega minhaa jannada xaggeeda ka daadega jamiican xaalatiin dhammaantiin faimaa yaatiyannakum haddaba hadduu idin yimaaduu idin yimaado waxaa la yidhaha nuunu tawkiidku yacni takraar macnaha ficilka lagu celceliye ayay faa'iideysaa oo ficilku marka hore aslulficli dee macnihiisu waa hal mar uun laakiin marka nuunu tawkiid la geliyo waa adkayn lagu celcelinayo faimaa yaatiyannakum hadduu idin yimaaduu idin yimaado minii aniga xaggayga uu idinka yimaado hudan hanuun faman ruuxa tabica raaca hudaaya hanuunkayga falaa khawfan cabsi may ahani calayhim korkooda oo aakhiriya umuurteeda ka baqan maayaan walaa hum manay ahani yaxzanuuna kuwa murugoonaya oo adduunyana ka murugoon maayaan iyo waxay kaga yimaadeen waladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo wakadabuu beeniyey biaayaatina aayaadka iyaga beeniyey ulaaika kuwaasina asxaabu nnaari naarta asxaabteeda weeye asxaab waxaa loo yidhi waa limulaasamatihim fiiha way laasimayaan oo dhinacna uga guuri maayaan ulaaika kuwaasi asxaabu nnaar naarta asxaabteeda weeyi oo hum iyagu fiiha naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waaraya weeyaan halkanna waxaynu ka gelaynaa qisaskii reer banu israa'iil iyo nicamka faraha badan ee alla uu siiyey alla waxau ihi yaa bani israa'iil adkuruu nicmatii alatii ancamtu calaykum waawfuu bicahdii uufi bicahdikum wa iyaaya farhabuun yaa bani israa'iila israa'iil ubadkiisiiyo waa nebi yacquub ayaa israa'iil la yidhaahdaa waa magaciisa yacquub israa'iilna waa isaga allah markaa waxau ihi yaa bani israa'iila yacquub ubadkiisiiyo tafiirtii israa'iilow udkuruu xusa nicmatii nicmadaydii xusa allatii nicmadaasoo ancamtu aan idinku nicmeeye calaykum korkiina oo waawfuu oofiya bicahdii ballantaydii oofiya oofi anna waan idiin oofini bicahdikum ballantiinnii wa iyaaya aniga oo keliya farhabuuni iga baqa wa aaminuu rumeeya bimaa kii ansaltu aan soo dejiyey musadiqan xaal uu yahay mid rumaynaya ka aan soo dejiyey limaa macakum wixii aada haysateenee hore waa towraad oo walaa takuunuu ha noqoninoo ha ahaanina awala kaafirin cidda ugu horeysee ka gaalowda bihi qur-aankii cidda ugu horeysee ka kufrida ha noqonina walaa tashtaruu ha ku iibsaninoo ha ku bedelanina biaayaati aayaadkayga hamanan qiimaha siisanina qiimahaasoo qaliilan yar wa iyaaya aniga oo keliya fattaquuni iga baqa oo walaa talbisuu ha ku dheehina alxaqa xaqa bilbaaili baail ha ku dheehina oo wataktumu lxaqa walaa taktumuu ha qarinina alxaqa xaqana ha qarinina wa antum taclamuuna idinkoo ogoo garanaaya oo waaqiimuu ooga asalaata salaadana ooga oo waaatuu bixiya azakaata zakadana bixiya oo warkacuu ay salluu tukada maca araakiciina maca almusaliin kuwa tukanaya la tukada ilaahay subxaanahu watacaala aayaadkanna wuxuu ku tilmaamay nimankaa reer banu israa'iil oo awlaaddii nebi yacquub ah nicmooyinkii uu siiyey oo waxa uu yidhi xusa waxaan idinku galladaystay nicam dikru nicam waxay koobsanayaan saddex ictiraafu lqalbi qalbiga horta in laga qiro nicmada allah ku siiye wamaa bikum min nicmatin fa min allah iyo athanaau bilisaan carabkana in laga xuso oo ilaahay nicmadaa ku siiyey dee lagu ammaano wuxuu mutaystay wa camalu ljawaarixi waalarkaan xubnihiina lagaga camal falo oo nicmada alla ku siiyey dee ilaahay inaad ku caabuddo oonaad ku caasiin marka marka nicmada la xusaye lagu mahadnaqayo saddexdaasay koobsanaysaa qalbiga ka qir allihii ku siiyey carabka kaga ammaan xubnahana kaga camal falo dee cibaadada u adeegso ilaahay ha ku caasiin nicmatii markaa waa mufradu mudaafun limacrifatin fayacum wax alla wuxuu nicam ku manaystay ayaa halkaa soo hoosgelaya ilaahay waxa uu amro uu ku yidhi wa awfuu bicahdii uufi bicahdikum ballantayda oofiya anna ballantiina waan idiin oofin ballanta ilaahay waa maxay dee inay rasuulka rumeeyaan oo raacaan oo qur-aanka ay ku dhaqmaan oo ay iimaan saxa la yimaadaan ballantaa oofiya anna tayda waan idiin oofino dee haddaad rumaysaan oo rasuulka raacdaan abaalmarin wanaagsan iyo janno inaan idin siiyo marka waa aljazaau min jinsi alcamal wa iyaaya farhabuuna waa tawxiid oo wa iyaaya waataynu hore usoo sheegnay taqdiimu maa xaquhu taakhiir yufiidu lxasra shay xaqiisu ahaa xagga dambe in la mariyo haddii lasoo hormariyo waxa uu faa'iideeyaa xasri gaaryeelid iyo koobis marka wa iyaaya waxaa laga soo hormariyey ficilkii ku camalfali lahaa ma farhabuunidaa may waayo farhabuuni hal mafcuul bay qaadanaysa mafcuulkiina waa maxduufo nuunulwiqaayahanaa jooga farhabuunii bay ahayd ilaa nuuntan hoos dhabani waa nuunulwiqaaya waa nuuntii ficilka kasrada ka ilaalinaysay ilan ya baa la xidhiidhay yaaulmutakalim ya-daasina waxa weeyaan dee waxay tilmaam waxay u baahan tahay waxa ka horeeya in loo kasriyo ficilna kasre waa ka caagan yihi nuuntaasaa kala ilaalinaysa marka maadaama farhabuunii waa ya-da maqane mafcuulkeedii ay haysato iyaaya ma nasbin karto markaa ficil iyada la jinsi oo lamida usoo qadar oo nasbiya oo wa iyaaya irhabuu aniga oo keliya iga baqa markaa irhabuu ayaad soo qadaraysaa oo ka dambeeya oon ka horeyn farhabuuniina mafcuulkeedu dee waa ya-da yaalmutakalimkaa waxa weyaan maxduufka ah markaa waxa weeye ilaahay wuxuu amray isaga keligii in laga baqo oo cabsida dhabta ah ilaahay keligii in laga baqo marka waxaa loo jeedaa dee qofku waxa weeyaan cidaan alla ahayn inuu uga baqo sidii ilaahay looga baqayey oo inuu awood iyo dhib iyo dheef u hayo inuu ictiqaadiyo shirki bay ku ridaysaa ta la diidayaana waa taa laakiin khowfka dabiiciga ee basharka isaga beeran halkaa hadduu libaax kaaga soo baxo ama halkaa abeeso ay kaaga soo baxdo dee ruux waa laga yaaba inuu cararo ama uu naxo ama uu istaago kaa waxaa la dhaha waa cabsi dabiiciyaho qof walba ku beeran dembina ma leh oo nebi muuseba dee markii waxa weeyaan ree waxa weeyaan nimankii reer banu israa'iil ay u tashadeen ee dilkiisa ay dooneen dee waxa weeyaan fakharaja minhaa khaa'ifan yataraqab yacni wuxuu ka baxay isagoo cabsoonaya oo kolba dhinac daymoonaya marka waa khawf dabiiciya kaas laakiin ka shirkiga ah ee la diiday waxa weeyaan waa ka inuu qofku ilaahay sidii looga baqanayo cid kale uga baqo wa iyaaya farhabuun ilaahay waxa uu amray inay rumeeyaan kitaabka uu soo dejiyey ee rumay ee waafaqsan waxay hayeen waayo kitaabkii towraaday hayeen ayaa u markhaati kacayey waxa qur-aanka ku yaalla markaa rumeeya ayuu allah yidhi waxa weeyaan kitaabkaa isaga laftiisa u markhaati kacaya waxaad idinkuba hore u hayseen oo ha noqonina cidda ugu horaysaee ka kufrida ha noqonina aayaadkaygana qiimo yar ha siisanina wa iyaaya fattaquuni ta horay la mid tahay waxay ku kala duwan tahay uun fattaquuni iyo farhabuuni rahbada waxaa la yidhaha waa shiddat lkhawf cabsida daran ee adag wa iyaayana sidii ficilkaa horeba loogu qadaraya mid la mid unbaa kana loogu qadaraya wa iyaaya ittaquu fattaquuni amanan qaliilan ma waxaa laga fahmayaa wax fara badan in la siisan karo aayaadka alleh may adduunyada oo dhan ayaa amanan qaliilan ah wax alla waxaa adduunyada yaalla oo dhan ayaaba qaliil ah markaa hamoodin amanan qaliilan in loo jeedo dee wax badan waa la siisan karaa ee waxaa lagu tilmaamayaa adduunyaduba siday u dhan tahay inay tahay amanan qaliilan intay doonto alle ekaatee waa qaliil waxaa markaa loo diiday inay xaqi iyo baailkii isku dheehaan oo xaqa ay qariyaan waa laba arimood labsulxaqi bilbaail xaqa iyo baailka in laysku khaldo oo laysdhexgeliyo iyo kitmaanulxaqi sida raajixa aan awooda waa wowlcadaf in laga dhigoo la yidhaahdo walaa talbisu lxaqa bilbaaili wataktumu lxaqa walaa taktumu lxaqa culimada qaar baa waawilmaciye ka dhigay oo wataktumu lxaqa wa maca an taktumu lxaqa laakiin halkaa waxaa dhici kara wahmi ama iihaam ah ma waxaa la diidayaa un jamciga in labada la kulmiyo labsiga iyo kitmaanka oo mid walba gaarkiisa waa u mubaax ayaa la moodayaa sidii laa taakuli samaka wa tashraba labana oo dee markaasoo kale miaalka naxwada ama carabiga ah waxaa la odhan jiray waxaa laguu diiday marka waawilmaciyo laga dhiga laa taakuli samaka wa tashraba labana jamcigaa laguu diiday laakiin mid walba gaarkiisa waxa weeyaan waa kuugu bannaanyah soo maaha dee tanna sidaasaa la moodayaa macnuhuna sidaa maaha ee ka horena waa mamnuuc ka dambana waa mamnuuc markaa labadaba mancigu si uu u caam yeelo waawulcadaf ka dhig oo laadaa usoo qadar walaa taktumu lxaqa wa aqiimu salaata wa aatu zakaa warkacuu maca araakiciin waxaa la amray salaaddii inay oogaan sakadiina bixiyaan warkacuu maca araakiciina waxaa ku jirta faa'iido aan ku jirin taa hore waaqiimu sala oo waaqiimu salaa waxaa la amrun salaaddii inay oogaan laakiin warkacuu maca raakiciina takraar iyo soo celcelin maaye waa macno kaloo cusub oo ah dee salaada jamaaca in lagu tukado oo waa waa aayaadka laga qaato wujuubu salaati aljamaaca markii la amray salaaddii in la oogo ayaa jamaacadiina la raaciyey warkacuu maca raakiciina rukuucduna waa jus ka mida ajsaada salaada ugu muhiimsan waana tacbiir carabiya oo fasiixa ilaaqu shayi biahami maa fiih shaygu waxyaabaha uu ka kooban yahay waxa ugu muhiimsan ee ugu mudan in loogu magac daraa waa asluub carabi ah marka maadaama rukuucdu ajsaada salaada kuwa ugu muhiimsan ay ka mid tahay salaaddii oo dhan baa lagu ilaaqay rukuucoo la yidhi warkacuu maca raakiciin ama waxaa la yidhi waa ilaaq ljuzi wa iraadat lkulli jus baa la cabiray salaaddii ka mida waxaana loo jeedaa kulligeeda wasalluu maca almusaliina yaa bani israa'iila israa'iil ubadkiisiiyow udkuruu xusa nicmatii nicmadayda xusa allatii nicmadaasoo ancamtu aan idinku nicmeeye calaykum korkiinna oo wa awfuu oofiya bicahdii ballantaydaan idinla galay oofiya oofi anna waan idiin oofin bicahdikum ballantiinna oo dee haddaad rumaysaan oo raacdaan rasuulka anna janno iyo abaalmarin baan idin siin wa iyaaya aniga oo keliya farhabuuni iga baqa oo waaaaminuu rumeeya bimaa kii anzaltu aan soo dejiyey musadiqan xaal uu yahay kii rumaynaya limaa macakum wixii miciinna ahaadeed hayseene towraad ahaa oo walaa takuunuu ha ahaanina awala kaafirin ka ugu horeeye ka gaaloobaha noqonina bihi ay bilqur'aani qur-aanka qur-aanka iyo rasuulka la soo diray cidda ugu horeysee ka gaalowdaha noqonina oo dadka dee halaag ha horseedina iyo habow walaa tashtaruu hana ku iibsanina biaayaati aayaadkayga ha ku bedelanina amanan qiimo qiimahaasoo qaliilan yar adduun yar ha dhaafsanina diinta oo waiyaaya aniga oo keliya fattaquuni iga cabsada oo walaa talbisuu ha ku dheehina alxaqa xaqa ha ku dheehina bilbaaili baail ha ku dheehina oo xaqii waxa weeyaan iyo baailkii ha isdhexgelinina oo wataktumu lxaqa walaa taktumuu ha qarinina alxaqa xaqiina ha qarinina walxaal antum idinku taclamuuna aad garanaysaan idinkoo og ood garanaysaan oo tilmaamaha nebi moxamed towraad ay ku yaaleen dee haddana ha inkirina oo ha inkirina oo xaqii ha qarinina wa aqiimuu ooga asalaata salaada ooga oo waaatuu bixiya azakaata sakadana bixiya oo warkacuu ay salluu tukada maca araakiciina maca almusaliina kuwa tukanaya la tukada wallahu aclam